here on VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaah bisha abriilna waa lix iyo labaatan sannadka labada kun saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tartankii kubadda cagta ee bisha ramadaan ka socday boosaaso oo lasoo gebagabeeyey iyadoo kooxo dhallinyaro ah oo ku guulaystay kaalmaha horena abaalmarino la guddoonsiiyey waxaa soo baxay ciyaarto iyo xirfilayaal runtii gobolkan iyo puntland iyo guud ahaan soomaliya u baahan tahay marka faa'iidooyin badan oo runtii miradhela baa laga helay ciyaartoo fiicanna way ka soo baxeen kuwa da'yar iyo iyo kuwa daaweynba marka insha allahu tacaala na waxaan rajeynaynaa inaanu koobkaas annaga wasaarad ahaan inaanu joogtoyn doono haddii ilahay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyaro fara badan oo shaqo abuur ay u noqotay wadidda motobajaajta xilli la sheegayo in tirada gaadiidkaasi dadweynaha ay aad u bateen sidoo kale waxaad maqli doontaan heesihii iyo ciyaarihii marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada milatariga suudaan ayaa ku dhawaaqay in madaxweynihii hore dalkaasi cumar al bashiir uu ku xidhan yahay isbitaal militari arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar iskhilaafsan oo ku aadan halka uu ku dambeeyey iyada oo xaalad fawdo ah dalka ka jirto islamarkaana ay socdaan dagaalada u dhexeeya ciidamada iyo xoogaga taageerada deg dega ah ciidanka suudaan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in cumar al bashiir mar sii horreysay loo wareejiyey isbitaalka isagoo iyo soddon qof oo kale kadib markii ay soo jeediyeen shaqaalaha caafimaadka ee xabsiga koobar ka hor intii aanu dagaal ku dhicin cumar al bashiir oo suudaan xukumayay muddo soddon sano ah ayaa xilka laga qaaday kadibna xabsi loo taxaabay qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay la xidhiirayso hogaamiyaasha labada dhinac ee iska horimaadka suudaan si ay u taageeraan xabad joojin jilicsan iyadoo la eegayo iyadoo la sheegayo wararka inay dagaalo xoogan habeenkii xalay ka dhaceen waqooyiga caasimadda khartuum iyo umudurmaan waxaa jira eedeymo sheegaya in ciidamada taageerada deg dega ah ay la wareegeen warshad sifaysa saliidda oo toddobaatan kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda khartuum saraakiisha milatariga ayaa sheegay in daalibaan ay dileen hogaamiye ka tirsan kooxda daacish oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii mas-uulka ka ahayd qaraxii garoonka diyaaradaha kaabul labadii kun iyo koob iyo labaatankii qaraxaasi ka dhacay garoonka diyaaradaha ee kaabuul bishii agost labadii kun koob iyo labaatankii ayaa waxaa ku dhintay boqol iyo toddobaatan qof oo rayid ah iyo saddex iyo toban askari oo maraykan ah xilli ay dadku isku dayayeen inay ka baxaan afghanistan si ay uga baxsadaan dhaqdhaqaaqa taalibaan oo dib ula wareegay talada dalka saraakiisha maraykanka ayaa intaasi ku daray hadal ay siiyeen shabakada wararka maraykanka ee c b s in hogaamiyaha la dilay toddobaadyo ka hor balse ay muddo qaadatay in la xaqiijiyo geeridiisa saraakiishu maanay shaacin magaca hogaamiyahan waxaanay sheegeen in xog ururin iyo dabagal ay ku sameeyeen deegaanka lagu dilay horjoogaha ay ku guulaysteen inkastoo aanay faahfaahin dheeraada ka bixin qaabka ay ku ogaadeen in uu qaraxaasi mas-uulka ahaa amaba halkaasi lagu dilay intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu hedel warkii dunida duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada boosaaso waxaa lagu soo gebagabeeyey tartan kubadda cagta oo socday bishii barakeysneed ee ramadaan tartankan ayaa dhallinyaradii kaalmaha hore gashay la siiyey abaalmarin waxaana sidoo kale maamulka tartanku uu sheegay in xirfadyahaano kubadeed ay ka soo baxeen tartankaasi kuwaas oo mustaqbal fiican ku leh kubadda cagta yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrimahani ka wareystay guddoomiyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka bari muuse yuusuf maxamuud
yuusuf aad baa umahadsan tahay adiga iyo bahda v o waan idin mahad celinaya saa la socotaba bisha ramadaan magaalada boosaaso waxaa ka dhaca koobab kala duwan ay soo abaabanaan dhalinyarada magaalada ku nool guud ahaan gobolkaani gaar ahaan magaalada boosaaso hadda ugu yaraan waxaa socda bishii ramadaan socday ilaa labayo toban koob meelahaas qaybna way soo dhammaadeen way soo gabagaboobeen waan soo xirnay qaybna insha allahu tacaala hadday gabagabo ku dhow yihiin marka koobabkaasna si fiican nabadgelyaaba u socdeen dhallinyaradana soo aabushay waxaan u mahadcelina cid kastoo soo aabushay iyo cid kastoo kala qayb qaatay ka wasaarad ahaan annaguna waxaa naga goan markas inaanu waxaanu ku tari karna iyo waxaanu ku taageeri karnaba aanu kala qayb qaadano inaanu kala qayb galno inaanu wixii farsamo ay u baahan yihiin aanu hadday kalsoon noqoto iyo haddii ay farsamo kala noqotona aanu kala qayb qaadano iyo shuruudaha koobka lagu dhaqayaba ka wasaarad ahaan waanu kala qayb qaadana koobabkii socday oo dhan tartanka intii uu socday maxaa laga bartay bisha rabadaan dhalinyarada runtii faa-iidooyin badan baa laga helay hadday noqoto dhankii nabadgelyadu runtii dee dhalinyaradu laf dhabar bay u yihiin bulshada nabadgelyada qayb ay ka qaadato dhalinyaradii wax lagu mashquulay koobabkaas sidoo kale runtii waxyaalaha laga faa-iday wasaarad ahaan iyo maamulka ciyaaraha waxaa kab ka ahaa in la helo ciyaartooy tayo fiican markastoo koob la qabtana waxaa soo baxay ciyaarto iyo xirflayaal runtii gobolkan iyo puntland iyo guud ahaan soomaliya u baahan tahay marka faa-iidooyin badan oo runtii miradhala baa laga helay ciyaartooy fiicanna way kasoo baxeen kuwa da-yar iyo iyo kuwa daaweynba marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inaanu koobabkaas annaga wasaarad ahaan inaanu joogtoyn doona haddii lahayn waxay sheegtay in ciyaartooy tayala ay kasoo baxeen oo xirfadooda aada u sarreyso marka ka wasaarad dhalinyar ahaan midin qorshaysan tahay inaad diiwaan gelisaan ama ma diiwaan geliseen dhalinyaradaasi si ay qayb uga noqdaan iyagana niyadooda loogu dhiso tartamada caalamiga ay la qaban doono runtii aad baa umahadsan tahay mar kastoo koob la qabto ciyaartooy laba ha noqdo ama mid ha noqdo ciyaartooy baa soo baxaysa anagana ka wasaarad ahaan iyo ka guddoomiye ahaanba inaanu koobabkaa ka qayb galno daawano ciddii aanu aragna in xirfilayaa tahayna aanu meel ku qorno waa noo diwaan gashay in ciyaartooyda fiicnada soo baxday ciyaartooydana dee labaa loo kala saaraa qofku mar hadduu laacib qofna laacibku noq akhlaaqiyana dee kubadda cagta waa muhiim qayb akhlaaqda ku horeysana way jirtay qayb labadiiba iskulena runtii way jirtay marka ciyaartooyda fiicnada kasoo baxday meel bay noogu qoranyihin maadaama la gebagabeynayo tartamadan kubadda cagta ee bisha rabadaan socday ee dhalinyarada ku guulaysata koobabkaasi maxay abaalmarina u helayeen runtii aad baa umahadsan tahay waxyaalaha runtii dimuqraadi laga faaida waxaa ka mid ahaa in ama xisbi ururada ha noqoto ama shirkada ha noqoto runtii abaalmarin fiican bay helayeen anaguna kuwaanu kala qayb qaadan dhalinyarada way jireenoo ugu yaraan saddex qoob afar qoob oo wasaarad ahaan gobolkan anagoana kala qayb qaadan waxaan ka raadinay qaarkoodna xisbiyadii ururadii runtii siyaasada oo runtii doorashooyinka nagu soo fodleyihiinna runtii waxyaalaha laga faaidaba ka mid ahayd in dhalinyarada ay dhiirigeliyaaniin runtii aanu fursadan ka faaidaysanaya dhammaan ururadii dhalinyarada kala qayb qaatay anoo aan magacyadooda soo koobi karana waan u mahad celinayna cid kasta oo ururadii kamid ahayd oo dhalinyaradii kala qayb qaatay tartanka abaalmarintiisii iyo hawlihii markaa socday runtii cid kasta oo qayb ka ahayna haday ganacsan tahayna waan u mahad celinayna mararka qaarkood galab baa la ciyaarayay qaarkoodna habeen baa la ciyaarayay maadaama dhalinyaro badan ay meel isugu timaado kooxo badanna lakala taageerayo fursadna loo helay bishii rabadaan oo dhalinyaro badan taageerayaal badan imaanayaan ma jireen marka qaarkood carqalad dhalinyarada ka dhex dhacay yuusuf horta aad baa umahadsan tahay markii laga hadlay xaaladda sboortiga soomaaliya gaar ahaan puntland iyo gobolkaana ku loolnahayba mar kastoo kubad la isugu yimaada caalamka xitaa waa ay ka dhacdaa carqalad iyo iyo dhibaatooyin laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin runtii dhalinyaro dadaal aada weyn bay muujiyeen wax dhibaata iyo wax arqalada iyo wax buuq ah oo runtii dee gacan ka hadal ama dhibaato keenay ma aysan jirin haddii ay jireenna way yaraayeenoo dee garoonka unbay ku koobnaayeen intaan anagu intaan meesha joogana waxaan xoog ka saarin dhalinyaradu waxa dhacaya aysan garoonka la bixin oo garoonka un ku ekaadaanin marka mar kastoo meel wax ka dhacayaanin ama bulsha isugu timaadana waxa way imaanayaanin laakiin isla goobta iyo isla marxaladii markaa meesha la taagnaa ayaa lagu dhameynay marka laga yimaado tartamada dhalinyarada magaalada boosaaska ay qabsanayeen ama deegaanka waxaa barbar socday dhiirigelin loo sameynayay barakacyaasha iyaga koobabkoodu soconaya xaggee marayaan guddoomiya runtii aad baa umahadsan tahay iyaguna waxay ka mid yihiin dhalinyarada magaalada oo runtii adhibiisadu iyagana koobab baa u socday koobabkooda iyagana waa usoo dhammaadeen qaarna finaal baa la joogaa insha allahu tacaalana qaarka ayada finaalka joogana ka wasaarad ahaan iyo ka maamulka gobolka ayaanu abaalmarintooda iyo barnaamijkooda ku diyaarin doona hadii laanu iyaguna waxay ka mid yihiin dhalinyarada magaalada una koobkaa socday bay qayb ka ahaayeen oo runtii dee dhalinyaradan barakacyaasha loogu yeero wasaarad ahaan anaga qorsho aan waxaan wadnaa ina in laga dahay magacaaso magac kaleo xaafadeed loo bixiyo maadaama ay dad soomaaliyeed yihiin oo bulshada la mid yihiin wadankoodana ay joogaanin marka iyagana qoobab fiican baa u socday iyaguna waxay kaga duwan yihiin dad kale garoomo u gaaray leeyihiin garoomadaasi koobabkooda ku qabsanay haddii rabadaan tahay haddaysan rabadaan haynba sanadkii ugu yaraan labiyi tobanka bilood waxaa laga yaabaa inay lix jeer ama toban jeer ka badan inay kooba qabsadaanin oo si nabadgelya ugu soo dhamaata marka iyagana runtii kooba fiican qurux badan baa u socday ugu dambeyntii magaalada boosaaso waxaa ka soconaya dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso sidoo hadda ka duwan yahay si kale loo ekeysiin doono oo garoon cawse leh oo daawasho leh oo garoomada caalamka lamid a ama haddaa si kale ku dhaho garawey gaalkacyo kalea dhismaha garoonka xaggee maraya kubadda cagta magaalada boosaaso runtii garoonka kubadda cagta magaalada boosaaso dhismihiisu aad meel fiican buu maraya haddana waxaa socda wejigiika waa gabagaba maraya tarabuunkii iyo qoralkii labiska runtii oo iyagu meel gabagabaa ku dhow si qurux badanna u socoto hadada aan kula hadlayna aan soo kormeernay marka ilahay maxadiis waxaana ugu mahad celinaya cid kastoo qeyb ka ahayd in magaalada boosaaso ay ganoon hesho ugu horeeyay madaxweynaha puntland runtii siciid cabdilaahi deni iyo dhammaan cid kasta oo maamulka gobolka iyo degmada iyo cid kasta oo runtii insha allah waqtigeeda aanu la sugi doono aanu shaacin doono ciddii garoonkan hiil u noqotay iyo ciddii dimidaabiyenaysaba waxaan kaloo rabaa inaan fursadan uga faaidaysto inaan u mahad celiya agaasimaha hayada b m b f mudane cabdirabbi nuun oo runtii nin dhalinyaro ah oo fursadan in magaaladan boosaaso ay garoon heshona runtii waqti badan iyo juhdi badan ku bixiyay isagana si gaara ayaan ugu mahad celinaynaa insha allahu tacala aan waxaan rajeyn doonaa in garoonka magaalada boosaaso uu garoon casriya cagaaran yeesho waqti dhowna insha allah uu soo gabagabo doon haddii lahaynmo
aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo kaasi waxau ahaa aan idhahday muuse yuusuf maxamuud oo u warramaya wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o e markana kusoo dhawaada dhankii heesaha heeskaasi ay nagu luqeynaysay fanaanida amine cabdillahi ka kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington magaalada beledweyne waxaa ka howlgala mooto bajaajyo fara badan oo ay ku shaqaystaan dhalinyaro inkastoo mararka qaar lagu eedeeyo bajaajleyda inaanay shuruucda wadooyinka u hogaaminsamin ayaa haddana waxay abuuraan jaam ama ciriiri dhinaca wadooyinka ah dhanka kale waxa ay fududeeyaan isu socodka dadweynaha magaalooyinka ay ka howlgalaan wariyaha v oda xuseen xasan dhaqane ayaa beledweyne kula kulmay qaar ka mid a dhallinyarada bajaajleyda warbixintan ayuuna soo diray gaadiidka yaryar ee loo yaqaano mootobajaajka oo dalka kusoo badanaya ayaa waxaa shaqo abuur ay u noqotay dhallinyaro badan oo markii hore baagamuundo daran ay ku haysatay magaalooyinka waddanka dhallinyaradan oo qaarkood v o a kula hadlay magaalada beledweyne ayaa waxay ka waramayaan sida ay uga maarayaan nolol maalmeedka reerahooda maasha allah waa dhowahay annaga bajaajlayaanaa nahay bajaajkana maaragtay magaalada aada ugu shaqeeya alxamdulilah biilkayna waxaynu waa ku qabnaa maasha allah marka bajaajleyda kulligeed waxaan u malaynaya inay ila wada qabto inta bajaaj oo magaalada waxaa waaye qoysas badana laga biilaa ilaa laba kun oo bajaaj waa joogtaa laba kun oo qoysana lagu biilaa maasha allah marka fursaddaas camal mid lamid ah haddii magaalada ay kusoo kordho waxaan u malaynaya shaqalaanta hadda magaalada ka jirta waa yaraan lahayd maasha allah aniga hal qoysaan ahay laakiin saddex caruur ahaa iskuulle ii dhigata xaaskaydina waa waa ka biishaa gurigeyga ilmahayga iskuul waa ka bixiyaa dugsi qur-aan waa ka bixiyaa maasha allah aaday igu filan tahay markii hore waxaan ka shaqayn jiray dukaanlaan ahaa dukaanaan ka shaqayn jiray lacagtii shilin soomaaliga markay dhacday dukaan wax waxgadashadiis aaday u yaraatay marka shilin soomaaliga meesha hadduu ka baxay maaragtay dad badan gacmooda hoosay u noqdeen oo ayba u badan yihiinba dadka saboolka ahaa waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne waxaan ahay dadka ku shaqaysta mootobajaada alxamdulilah wax dhibaataa kuma qabno magaalada waa noo amni waan fiicannahay shaqa abuur fiican ay dhallinyarada magaalada ka heleen tahriibkii maxaa la yidhaahdaa dadkii waxyaabaha dadka lamaandooriyaashii dhibka waan kaga raysannay aad baan ugu shaqaysanaa alxamdulillah wax dhiba kuma qabno si fiican nolol maalmeed waa ka helnaa aniga haddeertaan waxaan ahay aabbo saddex ciyaala leh xaas leh nolol maalmeedkayga wixii aan u baahanahay wax walbeeto shaqo igu filan intii ilaahay alxamdulilaah wax nagu filan waan ka helnaa marka shaqo abuur fiican bay noo tahay biilka reerka kirada guriga leyrka korontada biyaha waxa dhan waan isaga bixinaa alxamdulilah kuwa tahriibaya waxaan kula talin lahaa inay dalkooda joogaan in ay dalkooda shaqo ka raadsadaan dhallinyarada in ay kuwa waxbaratay haddii ay aqoontooda wax ku waayaan ay samaystaan shaqo abuur kaleeto sida inay gataan gaadiidkan mootobajaada inay shaqooyinka kaleeto yayarkaayo oo shaqa maalmeedka qabtaan qof dhallinyaraha soomaaliyeed kulamaan taliyan inuu tahriibo waa la wada dareemaya waa la wada ogyahay kuwa aan tahriibka nooga maqan ee hadda ku sii socda ha soo laabtaan dadka waddada la maraya way dhib badan tahay marka qof walbeeto oo dalaan dalkaaga ahayn waa dareen ku jooga kuwa dibadaha jooga ha imaadaan ha maal gashtaan dalkooda marka magaaladeennaaan ku fiicannahay ayadaa shaqo abuur noole amnigaan ku haysannaa waan ka shaqaysannaa
niyow bajaadkana u jeedid biilkayga iyo alyoomkaygii waa ka helaa noloshii qaabka darneed oon uga reestay waxaa uun ku dabalaa nafteyda iyo naftii oo qafkii oo waalid ama qafkii wax iga soo damco oon ka dabalaa goormaad ku shaqo bilowday mootadan waxaa ku shaqo bilaabay adiga waxaa wadaa labada kun iyo sida labada kun toban iyo toddobadiyaa bilaabay macnaha ani naf ahaantaytaa kusoo kordhiyey waxyaabaha markii hore aan qabsan jirna haddana iigu soo kordhay ogaaday nolosha inay ku jirto in wax la qabsado maxaad kula talin lahayd dhallinyarada kale ee tahriibka damacsan ama shaqa la-aantu ay haysato waxaan uga baaqi lahaa nin kastaba wuxuu qabsan kara inuu qabsado meeshuu kasoo gaari karo haddii xamaalasho tahay iyo haddii ay tahay in bajaad la wado iyo haddii ay tahay in guryo la dhiso dhammaan naftiisa oo qofku wuxuu oon horumar ku gaarsii karo oon waxay noqotaba inuunu ka xishoon oo tuugnimada iyo qaababka xun iyo wax lagu raadiyo inu iska dhaafo taas waa intii aan taladeyda garashadeyda daqli kugu filan makaa soo galaa a maalinka alxamdulilah waxaan ka helaa adiga toddoba iyo toban sideed iyo toban labaatan aan cagta geliyaa maalinkaa wax waayana maalinkii hore waxaa helo ilaahay igu qadaray aa ku sabraa anaa dad shaxaada jiray haddana anaaba shaxaad lii soo raadiyaoo wax lii weydiistaa haddii ehel tahay hadday asxaab tahay hadday saaxiib tahay iyo hadday sadaqo tahay dhammaan anaa oo wax dhallinyarada qaarkood ayaa waxay sheegeen in siyaabooyin kala gedisan loogu shaqeeyo mootobajaajka kuwa iyaga ayaa iskale mootada halka kuwa kalena waxay ku shaqeeyaan lacag cayiman oo laga rabo maalin walba
alxamdulilah aniga laakiin bajaajlaan noqday bajaajka laftiisa dhowr nooc oo dadka kusoo galaa alxamdulilah ana awal bangiga ii qaaday kadib bangigii waa iska bixiyey maasha allah anoo igu soo haray ilaahay ama haddana waa shaqaysta alxamdulilah waxaan ka mid ahay mar dhallinyarada gobolka hiilaan oo ku shaqaysata mootobajaaj isheegoo dhalinyar mootooyinka biil iyo wax kasta waa ka shaqaysanaa tahriibka iyo waxaas waa ka maaranay aniga waxaa ku shaqaa bilaabay labada kun toban iyo toddobada ilaa haddana waa wadaa marka alxamdulilah ila intaasna waa ku faa'iiday wax ku filan waa ka helaa cidda cidda waa ka biishaa wax dhaadhac waa ka helaa ninka iskale toban shan doolar waa u tuuraa marka waa kaasaa marka dhalinyartaas waxaa ugu baaqaya walaalahayno soomaaliyeed intay bad iyo balaayo ku dhimo lahaayeen dhulkooda hooyaha u soo noqdaan waxay ay ka heli karaan ambaa ku qadaan ambaa ku dhintaano dhulkooda hooyaha u soo noqdaanaan dhahe walaalahay magacaygu waa cabdulla xasan waxaana ka mid ah dhallinyarada bajaajleyda gobolka hiiraan magaalada beledweyne labada kun toban shantii nolosheedu si fiican uga maraya ka badan iyo wax kaasii dhaadhaca ka hela iyo intii ugu filan intuu ilaah igu talagalay toban dolar bajaajka meel u dhiga ka badanin shidaalkeedana waa dhaadhaca nina lacaga ka faa'iidaa dhalinyaradu waa lafdhabarka waddan walba haddii ay waayaan cid jihaysa waxaa laga yaabaa inay ku dhaqaaqaan ficilo xunxun oo dalka iyo deegaankaba dhibaato ku ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha caawa goor dambe wakhtiga soomaaliya markay tahay kulan xiiso badan oo taageeraasha kooxaha kubadda cagta ee horyaalka wadanka ingiriiska iyo kuwa xiiseeya kubadda cagta guud ahaanba ay si weyn isha ugu eegayaan waxay dhex mareysaa kooxaha kubadda cagta ee arsenaal iyo manchester city labadan kooxood ayaa ku loolamaya hanashada horyaalka wadanka ingiriiska ciyaartan ayaa ka dhacaysa gegida itixaad stadium ee magaalada manchester oo kooxda manchester city ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa manchester city ka sareysa haatan shan dhibcood laakiin manchester city laba kulan ayaa u dhiman inay ciyaarto haddii markaa labada kulan ay badisana waxaa dhacaysa in arsenaal ay hal dhibic ka sarama karto laakiin labadaasi kulanba waxaa kasoo horeeya kulan dhex maraya labada kooxood oo caawa ka dhacaya gegida itixaad stadium haddaba kulankaasi maxaa laga filaya kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo maalmahan la daaladhacaysay barbarooyin ma kasoo kabsan doontaa oo guriga manchester city ma kusoo badin kartaa mise manchester city ayaa murqaheeda la kala baxaysa oo sidii lagu yaqaanay marka heerkan lasoo gaaro kooxaha oo dhan cagta ayay marin doontaa koobkana iyada ku guuleysan doonta arrimahaasi waxaa la falanqeynaya shabalaala oo ciyaaraha ka faallooda cabdifitaax soo dhawow marka hore kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo arsenaal caawa kulan neece ah ayaa laga filayaa in ay soo bandhigaan
runtii mascadow kulankan waa kulankii la wada sugaayey ahna kulan saadaashii premier leagueka kooxda ku guuleysanayso hakiyey oo kooxda arsenaal carcarka ee la soo baxday sanadkan iyo kooxda maasitio la yaqaano koobka haysata haddana waxaa lagu dhiiran waaya in horyaalka la saadaaliyo ayadoo la wada sugaayo kulankan kulan xaalad adag kusoo aaday waaye laba kooxood top level ah ama heerka sare ah sanadkan labada kooxoo ugu fiican labaatanka kooxood ee premier leaga ayaa wada ciyaaraya marka kulan xiisihiisa mudan waayo aada iyo aadna u sareeyo waa gartay arsenal waxa ay kusoo aadeysaa kulankan iyadoo saddexdii kulan ee kan ka horeysay barbaro soo gashay oo halkaasi lix dhibcood ku dhumisay halka manchester city kulamadii ugu dambeysay ama f a cup premier league iyo champions leagueba ha noqotee ee guulo waaweyn gaaraysay haddaba arsenaal ma haysataa fursad ay boorka iskaga jafto caawa oo guriga manchester ay natiijo wanaagsan kala soo noqon karto runtii way haysataa maxaa la yidhahdaa horta ciyaartan markii hore arsenaal dhibcaha fiican advantage-ka dheer wadatay waxaa la rajeynaya arsenaal in ay ku qanci doonto bareejo keliya laakiin hadda kulankan waxay noqon doontaa kulan ay si isdhiirigelinayaan oo ay isku dayayaan in ay ka takhulusaan kooxda koobka haysato oo manchester city ah qorshahooda ciyaareedna waxaa waaye in ay haafkooda istaagaan oo difaac galaan haddana contribiyada waxa laloo contra attack ay ku sameeyaan mancity marka maadaama away from home ay yihiin ay guridoodoo joogaan game plan inay ku raayaan ay isku dayayaan waxaana ka dhawaa jimaclarteed oo dhahaya kooxdan waa naqaana manchester city waa inaan ku ciqaabnaa waxyaabaha lagu ciqaabi karo oo uu carabka ku dhuftay sida goolkiibarkooda uu dhahay kubadda baasbaasa marka waxaan jeclahay in ay agressive sameynayaan oo goolkiibarkana ku cararayaan dhulkoodana ilaashanayaan marka arsenal mar walbaba marka la fiiriyo waa kooxda keliya maansita ka badin karta sanadkan kooxaha premier leagueka joogo o dhan waxaa yeela dheh saddex ciyaartooyo weerarna way haystaan iskuwaadkana waa balancy tactical gamekoodana wuu fadhiyaa dhinaca arsenal daciifnimo way leedahay laakiin tiim ahaan way fadhiyaan laakiin markaad eegto labadii kunan ee kan ka horeysay ama f a cabka ah ama premier league ah labadaba manchester city ayaa guulaysatay haddana difaacoodii ayaa dhaawac ku jira kooxdooda ay qasan tahay arrimahaas o dhan marka la eego miyaan la oran karin arsenal caawa iska daabareeje iyo guulba ee si daran baa lagaga soo adkaan karaa oo golal badan baa laga dhalin karaa runtii aniga ma isdhahay goolo badan baa laga dhalin karaa ciyaar adagay kusoo gelaysaa maskaxdooda waxay ogyihin inay finaal tahay manchester cityna labadii kulan hadda aad sheegtay oo f a cabka iyo premier league ahba laba kulan oo si fudud ay ku badaysa ma aha macalin beeb guraalyaala ila qirsan oo dhahaya arsenal sanadkan waxay tahay waa aragnay waa mid na gelinaysa naxdin ama barbale ma gelinaysa marka waxaa meesha kugu raacsanaya in qualitiga ama dhamaystirka ciyaartooyda xagga difaaca xagga weerarka ay city sii fiican tahay laakiin mar walbo city khaladaad gasho arsenal waa kooxda keliya ku ciqaabi karta saadaashaadu waa maxay kulanka caawa
saadaasheeda waxaa waaye saadaasha falanqayaasha o dhan a qaatay laba iyo hal inay city ku badinayso aad baad umahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxauu ahaa shabalaala oo ila falanqaynayay kulanka caawa dhex maraya kooxaha kubadda cagta manchester city iyo arsenal oo ciddii guulaysata la rumaysan yahay inay horyaalka waddankan qaadi doonto inkastoo kooxda kubadda cagta ee arsenaal saadaashii iyo ubadintii loo badinayay koobka inay ku guulaysato ay maalmihii lasoo dhaafay hoosu dhacday dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeen intaynu mar kale dib u kulmi doono oo mascaddu idinku dhaafaya sidaa iyo nabad
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aanadi ku talagalnay
jacaylkii dhabta soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhawaatay halistii iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhan taalin caashaqa so iigu soo noqo soo noqo dhofnooli kulante hadhan taalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
heeskaas aynugu looqinaya fanaaniinta magool iyo kuluc ayaan kusoo gabagabaynana baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgeliyo